xarunta xuquuqul insaanka somalilan ayaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka iyo sharciga somalilanba mid ka hor imaanaya ku tilmaantay xarigga nicimo axmed ibraahim oo nicimo abwaan qorane ku magac dheer oo ahayd sidoo kale iyadana abwaanad kuna xiran magaalada hargeysa maalinkii toddobaad xarunta ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay maanta waxa ay kaga dalbatay maamulka somalilan inay si shuruud la-aan ah kusii daayaan gabadhaasi oo ka tirsaneyd hal abuurada da-da yar ee soomaaliyeed haddaba khadka telefoonka ee magaalada hargeysa waxaan goordhow kula xiriiray guuleed axmed jaamac dafac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka somalilan war-saxaafadeedka aan maanta soo saaray wuxuu la xidhiira xadhigga toddoba labaatankii january loo geystay naciima axmed ibraahim oo ahayd iyaduna laftigeeda abwaanad oo laga xidhay gegida diyaaradaha ee hargeysa iyadoo sii dhoofisa magaalada muqdisho ilaa haddana xidhan waa gartay ma booqateen oo xaalkeeda ma ka warqabtaan meesha ay ku xiran tahay iyo sida caafimaadkeeda xataa uu yahay haatan caafimaadkeedu wuu fiican yahay waxay ku xidhan tahay saldhigga dhexe magaalada hargeysa inkastoo hadda maalmihii udambeeyey aan loo ogolayn in waalidkeed la kulmo kadib markii aabiyada warbaahinta la hadlay kadib caafimaad aad way wanaagsan tahay laakiin xarun ahaan waxaanu aada uga walaacsannahay xadhigga naciimo aanu aragno in aanu marin waddo sharci ah sababta loo xidhina aanay ahayn mid waafaqsan dastuurka somalilan u yaalla waa garta maxaa lagu xiray naciimo haddaad noo sheegi kartid
ma jirto eed rasmi oo maxkamadda loo soo gudbiyey laakiin qareenkeedu wuxuu noo xaqiijiyey in loo haysto qoraallo la sheegay in lagu qoray farteeda barta facebook ay ku leedahay oo la xidhiira midnimada soomaaliya waalidkeeda iyo qoyskeeduna saasay aaminsan yihiin sababta loo xidhay midaa tahay oo la xidhiira aragtideeda ay cabirtay waa gartay marka qofka xoriyatul qolka markii la fiiriyo xuquuq intee leeg ayuu u leeyahay in uu ka hadli karo xataa fikradiisa waxa uu qabo uu soo bandhigi karo sideese taasi xoriyatul qolka uga hor imaanaysaa haddaad adiga bal noo sharaxid dastuurka somalilan iyo xeerarka caalamiga uu kamid yahay babaqa caalamiga xuquuqisaanka intiba waxay u damaanad qaadayaan dadku inay dhiiban karaan aragtidooda ayna cabiri karaan aragtidooda hadba siday la noqoto dowladuhuna awoodu male gaar ahaan dowladda somalilan inay qof ku qabsato fikirkiisa u dhiibtay iyo aragtidiisa u cabirtay oo wax kastaba hala xidhiiday aragtidaa u cabiranaya qof kasta halkal buu yahay inuu fikir yeesho iyo inuu dadka lawaraag la wadaago fikirkiisaba marka in qof loo xidho aragtidiisa in qof loo xidho aragtidiisa maaha mid waafaqsan dastuurka somalilan yaal waxaa intaa dheer inaan in sida qareenkiisu qareenkeedu noo xaqiijiyey aanu jirin amar garsoore ama waaran wax la yahdo markii la xidhayay loo soo goosay taasina maaha runtii mid waafaqsan dastuurka laftigiisa waa tahay guuleed axmed jaamaco waxaa jirta in sabtidan maanta sabtideedii kale la xiray ee naciimo abwaan qorane ilaa iyo haatan wax maxkamadana aan lasoo taagin muddo sideed cisho ku dhow dhow sida wararku ay noo sheegayaan marka taasi lafteeda ma kala hadasheen maamulka oo maaragtay ma kala xaajoteen xataa maadaama xuquuqul insaankii aada xili saaran tihiin
waa waxaan la sameynin waxa loo yaqaano eed ama ashkato dacwadeed oo maxkamad horteeda keenay baan jirin laakiin maxkamadda waa la hor keenay maxkamaduna waxa booliisku ka codsaday muddo ay haynayaan si ay baaritaan usoo sameeyaan waxa qaladka ah bilowgaba waxa weeye in qof loo soo xidhay in aragtidiisa dhiibto iyadoo weliba iska sii socoto dadka kasii dhoofaysay ayaa ah arrin qaldana iyadoo amar maxkamadeed aan loo haysanayn dadka lagu xidha waa qalad weeye marka waxaan mas-uuliyiinta somalilan aad iyo aada uga codsanaynaa inay u ogolaadaan marka koobaad waalidkeeduna inay qiimo arki karaan oo la kulmi karaan sidoo kale inay xorriyaddeeda sida dhaqsaha ugu soo celiso oo inay ixtiraamto dastuurka somaliland oo ogol dadku inay aragti dhiiban karaan haba noqoto aragtidaas mid ka caraysan mas-uuliyiinta ama dadka intiisa badanba ee in aragtidooda dadka dhiiban karo waxaana jecelahay in carabka ku adkeeyo damaanadaadka dadku aragtidooda dhiiban karaan maaha oo keliya in qofku aragtida dadka ka farxisa sheego e ama aragtida dadka intiisa badan ay aaminsan yihiin oo qofku aragtidiisa gaarka haddii dadka ka caraysiinayso iyo hadday ka farxinayso xaqu leeyahy inuu sheegto marka haddii waxa nicimo loo haystaa ay arrinkaa tahay waxaan dowladda somalilan ka codsay inay xududeeda soo celiso oo ogolaato inay nolosheeda caadigaa wadato waa garta waxaad ii sheegtay in saldhigga dhexe ee ku xiran tahay ee magaalada hargeyso marka ilaa iyo haatan adinka ma la kulanteen ma aragteen xataa ma ladiin ogolaada maadaama waalidiinteed loo diiday bal adinka ma aragteen nicimo siday tahay qareenaan u xil saaray oo iyadana qareen si rasmi ugu ah oo xarunta iyadana ka tirsan baa fursad u helay inuu la kulmo oo wareysto maalmihii lagu soo xiray saldhigga dhexe marka fursadda waanu helay inaanu la kulanno waa gartay marka sideebuu xaalkeeda ahaa haddaan bal si kale kugu celiyo ma idinla hadashay waynala hadashay runtii aad bay uga walwalasaneyd ugana walaacsaneyd xarigga loo geystay runtii oo niyadeeda kumay faraxsanayn in la xidho laakiin caafimaadkeedu wanaagsanaa laakiin qof sugaan faldambiyeed geysan aragtidiisa kula loo soo xidho oo meel ku xidhan runtii dareenkiisa waad waad fahmi kartaa inuu aada iyo aada uga walaacsanaa uga walwalsan yahayna in xarigga loo haysto waa garta guulad bal waxaad iiga warantaa ugu dambeyntii hadda maxaad usoo jeedinaysaa guud ahaan maamulka iyo gaar ahaan xataa xabsiga ay ku xiran tahay naciimo maadaama aad tahay madaxii xuquuqul insaanka waxaan ka codsanayaa in loo ogaado ehelkeeda qaraabadeeda iyo ciddii kasta ay doonaysa inay la kulanto taasi dastuurku damaanad qaadeen cidna loo diidi karo inay la kulanto marka labaadna waxaan dowladda ka codsanaya inay xorriyadeeda usoo celiso oo dastuurka somalilan ee maganta ay u yihiin cid kastoo gudaha somalilan joogto lagu ixtiraamo in dadku cabiri karaan aragtidooda oo aan arrinkaa loo haysanin abwaanada naciima axmed ibraahim
guuleed axmed jaamac dafac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka somalilan oo khadka telefoonka goor dhaweyta iigu warramaya ayuu kaasi ahaa